waa in markaa aan taariikhda dib ugu noqona oo aan qiimeynaa midnimadii lixdankii ee la yagleelay maxaa maanta ay somaliland ku maqan tahay maxay tabanayaan waa inaan dhegaysanaa dareenkooda waa inaan dhegaysanaa afkaarta ka guuxaysa waa in wadahadaladii uu madaxweyne shariif bilaabay axmed xasan sheekh sii hana qaaday madaxweyne farmaajona ka go-an siyaasadiisa uu dalka ku hogeyana qeyb weyn ka ah markii la doortayna ballan qaaday sidii aanu u dardargelin lahayn waxaan doonayaa maanta shaqaaqooyinka jira iyo dhibaatooyinka jira ee somaliland iyo gaar ahaan weliba puntland in aan xasuusiyo midnimadii soomaaliyeed ee soomaalidii lixdankii in aynu maanta nahay kuna abtirsanno kana soo jeedno waxaan ugu baaqayaa in ay nabadgelyo wixii dhibaata oo dhexdooda taalla ku xaliyaan waxaynu u baahan nahay inaynu taariikhdeena qiimeyno ummad baynu nahay ummado boqol milyan iyo konton milyan ah oo hareeraha inaga xigaa wada jira wada nool kala diin ah kala af ah kala dhaqan ah kala taariikh ah inagoo inagu isku af ah isku diinah isku dhaqanah isku taariikha sunni ah oo aan shiico ahayn madhab keliya oo shaaficiya a wada haysanoo raacna in aynu haddana kala duwanaanshaha fikirka iyo iyo damaca siyaasadeed ee la leeyahay inuu